dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyse
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka maanta waxaynu ku gorfaynaynaa shirkii madasha wadatashiga ee dhowaan kusoo gebagaboobay magaalada kismaayo iyo natiijo la-aantii uu kusoo dhammaaday waxaana barnaamijka igala qaybgelaya mudanayaasha baarlamanka ee kale ah xildhibaan cabdulaahi jaamac iyo xildhibaan maxamuud guure oo labaduba ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirkii magaalada kismaayo abukaabti cabdirasaaq cali dhoore oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan xuseen cadow oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan cabdulaahi jaamac sidee u aragtaa qaabkii uu kusoo gebagaboobay shirka magaalada kismaayo bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtideedu waxa weeye shirkaasi madashii halkan laga raray ayuu salka ku hayey waxaa ka qayb galay madaxdii federaalka iyo kuwii gobolada markii la dooday la dooday la damcay in meel layskugu yimaadana way ku adkaatay inay mowqif ay u midaysan yihiin qaataan maxaa yeelay halkan waxaa looga tegey shuruudo ay ka mid tahay waxii ka soo baxaya meesha meel go-aan lagu qaadanaya ma aysan ahayn waxay ahayd meel tale lagu soo jeedinayo shardina talada waxa u ahayd inay tahay tala laysla waafaqo consensus waxaa loo yaqaano marka waa la gaari waaye tale laysku waafaqsan yahay waana laga soo laabtay hadda ayaa lagu lagu jiraa marka sidii meeshaas kadib meeshii la aadila aan siiyo abukaati cabdirasaaq adiga aragtidaada qaabka shirku kusoo gabagaboobay wallaahi aragtidayda bini aadamka sidiisaba farxad la-aan iyo himilo la-aan ma ahaan karo marka dadka soomaaliyeed himilasan oo farxadle bay sugahayeen marka aad bay uga naxeen wax laga naxay ahayd laakiin aniga meesha waxaan u arkaa mas-uuliyado weeye waxa kan la gudanahayo madasha iyo tan iyo tii ka horreysay intii u dhaxaysay inaan guddigii farshamada iyo xafiiskii operationka ku shaqo lahaa uusan hawl sii qaban bay iigu muuqataa xildhibaan guure shirkii kismaayo goobjoog baad ahayd aragtidaada ku aadan qaabkii uu kusoo gabagaboobay runtii shirku sida loo abaabulay ama loo maareeyey sida uu ku socday iyo ku talagalka marka horeba lagu talagalay natiijadiisu waxa ka soo baxay iyo iyo intaas marka la isu fiiriy way isleeyihiin ku talagalku ma ahayn shirku in ay muwaafaqad ama go-aan l lagu midaysan yahay uu ka soo baxo ilama ahayn waana sababuhuna waa inta uu xildhibaanka iga horreeyey sheegay oo ah nin walba danta danta shaksiga ah iyo danta maaragtay gobolada ay nimankani madaxda ka yihiin iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo arrimo kale oo iska hoose ayaa ayaa sabab u ahaa marka shirka inuu fashilmo waa waa la filayay waana iska cadday cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay bulshada rayidka aragtidaada ku aadan shirka kismaayo iyo sidii uu kusoo gabagaboobay maxay tahay aragtideedu waxay tahay shirkan shir baa ka horreeyey oo halkan muqdisho ka dhacay shirkii ka horreeyey wuxuu ku dhammaaday natiija la-aan marka shirkan kismaayo lagu qabtay saadaasha markaas la sameynayay waxay ahayd haddii horudhac aan la samaynin oo loo sii diyaargaroobin oo dadka arrintuu ka dhexayso marka horeeto aysan sii diyaarin aragti isku dhoweyn karta waa la saadaalinaya shirkaas inuu isigana natiija xumo ku dhammaanayo marka waxay ila tahay dadaan diyaargaraysnayn ayaa tegay halkan xildhibaan cabdulaahi jaamac maadaama aada shirka goobjoog ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee ay madaxdu isku mari waayeen maxaa ka mid ahaa qodobada la isku qabsaday qaar waxay ahaayeen sida puntland iyo jubbaland iyo waxay taagan yihiin heshiisyadii lagu soo yagleelay dowladdan iyo garoowe one garoowe two waxaa la yidhi afar dhibic shan laguma laaban karo saasaa ku taalla marka waxay ku adkaysanayeen de heshiiskii hore la galay afar dhibic shan laguma laaban kare waa in deegaan looga gudbaa gobolada koonfur galbeed iyo galmudug markii dambe waxaa waxay istaageen ayaguna inay yidhaahdaan afar dhibic shan aqalka hoose yaa lagu soo qaybinahayaa marka afar dhibic shanna sideedababa xeer bay iska ahayd oo xeer soja bay ahayd kuma taallo dastuurka kuma taallo meel ay sharci kaga taallo kusoo baxdayna male laakiin qaab laysla fahmay oo curfiba iska ahayd wax lagu soo dhisay labadii kun labadaas mowqif labaduba laba jiro weeye oo sal leh midna haddaan ku fadhinaayo afar dhibic shan baa baarlamaankaani ku fadhiya midna waxa weeye tii lagu ballamay weeye waxaa la isku keeni waayey marka kaloo yimid aqalka sare aqalka sare markii laba kun iyo labaiyo toban aanu dowladdan bilaabaynay aqalka hoosaa isku qaatay labada mas-uuliyadood aqalkii sare waa lagu dhici waaya in la sameeyo sababaha ugu weynna waxay ahayd inaysan samaysnayn dowlad goboleedyo markaas hadda waa jiraan qaar baa jira afar baa jirta kuwo kalena waa samaysamayaan talada ah marka ah ha la sameeyo aqalkii sare ayadu waa soo cuslaatay dastuurkii bay ku taallaa afarta sano soo socota ma sidii u laalaanaya mase waa la samaynaya abukaata cabdirasaaq qodobada la isku mari waayey inta aad ka warqabto maxay yihiin xagga diyaargarowga iyo ka qaybgalka bilkuliyenba labadii madalood intii u dhaxaysay wax hawla oo la qabtay muu xataa ka qaybgalka dadka waxaan ka warqabaa in maxaan ku rahaa dadkii madasha ku wada jiray ayna wada teginba meesha inaan la abaabulinba in aan waxaan ku rahdaa xafiiskii iyo hay-addii ku shaqala lahayd ayna ayna ayna kuba marto qaadan jirka oo si habqana lagu tegey waxaa kuu soo haray wixii qaanuunku uu ka qabi karo dadka matalaada siyaasiga ah xilalka ku haya qaanuunku wuxuu ka qabaa waxaa weeye qofka siyaasiga oo xilalka matalaada haya waxaa weeye fikirkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa siyaasiga ah waa in loo bedelo axkaan iyo qawaaniin waa sababta awoodda iyo maxaan ku rahdaa immunityga loo siiyey marka wixii axkaamta aan waafaqaynin waxay iska noqonayaan doodo iyo fikrado caadi ah marka mar haddaan dukumenti iyo wax axkaamtii waafaqsanu soo bixin waa mas-uuliyad baaqatay oo cidu ay lahayd haye xildhibaan guure n waxyaabaha runtii aasaaska u ah khilaafka waxa weeye afar sana ka hor laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa jiray heshiis ama protocol garowe kow garowe labo oo odranayay in baarlamaanka lasoo xuli doono ama baarlamaankan hadda jira uu yahay baarlamaanka ugu dambeeya four point five lagu soo xulo wixii markaasna looga gudbo doorasho qof iyo cod ah nasiib daro tii ma dhicin xukuumadda waa tii tiri ba doorasho ma dhici karto marka waa in la helaa waddo kale oo baarlamaan cusub lagu soo helo waa in la helaa marka mas-uuliyiinta qaar baa waxay taagan yihiin four point five a lagu noqonaa qaarna waxay leeyihiin war heshiis baan saxiixa in four point five laga gudbo oo weliba uu leeyahay haddii doorasho la aadi waayo heshiiskaasi doorasho la aadi waayo four point five waxaa looga gudbayaa deegaan marka tii waa in la fuliya heshiis heshiis haddii la galo waa in la galaa madaxda qaranka o dhan aseexday madaxweynihii hore iyo maamuladii gobolada iyo dadkii hore iyo baarlamaankii hore aseexay marka heshiiskaas in la jebiye ma ah dooda horta nuxurkeeda intaasuu ahaa aan siiyo cabdiraxmaan xuseen cadow cabdiraxmaan waxyaabaha khilaafka keenay maxaa ka mid ah ani aragtideeda waxay tahay meesha grubaysi ayaa ka dhacay qolo walba way dadaalaysaa waxay ka fikiraysaa cidda kusoo bixi doonta doorashada soo socota marka maamulada dadka hogaaminaya dadka dowladda federaalka hogaaminaya kulligood waxay doonayaan doorashada soo bixi doonta qof walba inuu aqlabiyeed helo taas marka shuruudaba uu la tegey arrintan ah four point five waa sax hal ma ahayn laakiin weli waxaad u malaysaa dowladdii dadka inay ka saarta ahayd in weli halkii laga bilaabay la taagan yahay sidoo kaleeto dadka deegaanka ku doodaya iyo kuwa ka soo horjeeda waxay arkayaan dowladdii lixdan iyo sagaalka ee ikhtilaafka samaysay sideed gobol baa waddanka ka koobnaa sideed iyo toban gobol bay ka dhigtay hal gobol baa afar noqday mid baa saddex noqday mid baa laba noqday mid weli gobolkiisi ayuu taagan yahay marka haddii deegaan wax lagu celinayo waana sideedii gobol loo laabtaa kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii islamarkaasna dastuur iyo dowlad rayid ah oo berigaas ummadda isku raacsanta cod loo qaaday uu jira midda hadda halkan ka taagan waxaan is leeyahay muddo kororsi waa xildhibaanadu qaarkood way raadinayeen dowladda ruuxeeda way raadinaysaa arrimo tiro badan boo iska soo horjeeda baa jira waxaan leenahay marka arrinta dhulka loo dhigo intaan shirarka waaweyn laiskugu imaanin in hoos loo wada hadlo oo wax lasoo diyaariyey oo laga soo shaqeeyey oo laisku soo dhoweeyey in shirar kale la yimaado xildhibaan cabdulaahi jaamac shirka kismaayo wuxuu ahaa shir si weyn indhaha loogu hayey oo ku xiran hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka marka maxaa keenay in madaxda soomaaliyeed ay isku tanasuli waayaan anu waxay la tahay laba arrimood baa keentay mid dhinaca farsamada weeye oo dad fikirkaas shiila oo aqoon u leh oo karti u leh oo iyaga ka dambeeya dadka meesha fadhiya ka dambeeya oo wax u soo shiila oo xuluul u keena meeshii way ka maqnayd midda labaadna waxaa weeye qofba maslaxadii markaa uu xambaarsanaa buu ku dhegay halkii laysku keeni lahaa tanasulka tanasulka wuxuu keenayaa in masla waxaa loo tanasulaa maslaxada qaranka wey midda loo tanasulayaa ee midda shaksiga nina shaksi shaksiga kale u tanasuli maayo marka maslaxadii qaranka ayaan loo tanasulinin oo waxaa lagu dhegay maslaxadiha labadaah oo ka hooseeya ayaa lagu dhegay taasaa keentay marka in ay noqon weydo tanasul imaan waayo waa tahay ansiyo abukaate cabdirasaaq wallaahi anoo ku raacsan maxaan ku idhahdaa xildhibaan cabdullaahi aragtidiisa haddana intii hore oon idhi unbay nuxurka ku dhex jiraan madasha waxaa weeye dadka ku wada jira iyo siday ku samaysantay iyo maamuuska ay yeelanayso iyo isa saamaynka instituushinadii horey u jiray oo dastuuriga ahaa oo mas-uuliyadda waddanka hayay baad moodaa in in aan aan taxadar badan uusan jirin sida isu saamaynayso iyo mekanismka lagu kala lagu kala duwaayo waajibaad gudashada madashu waa institution marka institutionkaas dadka ka midka ah warka aniga aan hayo waxaa weeye dad boqol qof ku dhow oo noocyada bulshada iyo noocyada hay-adaha dastuuriga laga soo xulay ama dowlad goboleedyo ha noqdeen ama levelka saro federaalka ha noqdeen iyo bulshada rayidka ah oo iyadoo labada level ku imaanaysa marka waxaa moodaa inayna isku maamuus iyo isku miisaan iyo isku xusmad aan ahayn taas way keenaysaa waxaad moodaa in maxaanku idhahdaa fadhiyada iyo ka qaybgalkooda aynu isku miisaan ka ahayn ee inta xilalka sare haysa oo dowlad goboleedyada iyo inta xilalka sare haysa oo federaalka ah aad mooda in ay u badan tahay inay in hadlaan marka ma banaana qofka mas-uulka ah dadka uma fekera asaga laakiin wuu matalaa markii go-aanku sidaas noqdo marka dadka soomaaliyeed fikradooda iyo rabitaankooda iyo xoriyadooda ayagaa leh sidii horeyba la tashiye iyo daraasaad loosa sameeyey marka lama sahlan karo dadkii oo nool nool oo jooga iyo fikradahoodii oo jira si kastaba ha noqoto madashu waa hay-ad jirta hay-addaas isa saamaynta ay yeelanayaan hay-adihii ka horeeyey oo jiray oo iyadu ay ka dhisantay waa in la yaqaano waa inayna isbaabi'in isburburinin tansulaaanta waxaa keenay dee masaalixda la kala leeyahay iyo maxaan ku dhahaa rabitaanka siyaasigaa xildhibaan guure tanasulaad la-aanta maxaa keenay baad isleedahay madaxda meesha tagtay nin walba meesha wuxuu la tegay ajenda u gooni ah iyo aragti siyaasadeed oo u gooni ah qaar aragti qaran leh waa jireen oo dantaa qaranka ka eegayay qaar aragti gobol oo lagu ilaalinayo maslaxadda shaksiga ah waa jireen qaar maslaxad shaksiga ah watay oo rabay meeshan waxa iyaga dantu ah inay ka soo baxaanna waa jireen marka masaalixyadaas kala gedisan awgood ayaan iyo wada hadallada sida sida la moodayay shirka wada hadal joogto ah oo barnaamij lena meesha kama socon soo marka waktiga meesha lagu lumiyo sideedda maalmooda iyo inta jeeroo dadka ay is arkeen islama eka aad bay u yartaa inta jeeroo laisla fadhiistay iyo inta maalmooda meesha la joogay iyo dadka maaragtay ergada ah ee faraha badan ee dhowrka boqol ah ee meesha tegay ma ahayn ergada maalan in ergooyinku dhan ay shirka ka qayb qaadanayeen waxaa is arkaya keliya waxay ahayn madaxda nimankan ama maamulada gobolada ama mataqaanaa madaxda qaranka ee federaalka ayaa is arkaya keliya intay wada fadhiyaan ama ama wada sheekaysanayaanna waa yareyd inta badanna waxaa la isugu yimana waxay ahayd war booskaaga ma ka timid booskaaga ma ka timi nin wal wuxuu booskaygaan taagnahay maxaan ku bedeshaa marka gorgortan gorgortaranadaas ayaa socday marka sidaa daraaddeed weli waxa weeye meeshii qolo walba ay rabtay may iman waxaanan sidaan hore u sheegay ka baqayaa in wax ayna ayagu hadhow raalli ka ahayno rabin dhammaantood oo in lagu khasbo oo ay hadhowtii wax inta ayagu is ixtiraami waayeen wadda qaranka ixtiraami waayaan shacabka ixtiraami waayaan markaas inay shisheeye ixtiraamaan oo wax shisheeye soo jeediya ay hadhow qaataan ayaa nasiib darro noqonaysa cabdiraxmaan haddii aan ku siiyo tanasulaad la-aanta maxaa keenay waxa weeye dan shaksiyadeed iyo dan qaran mees lama geli karto waxaad arkaysaa madaxda halka iskugu tagtay in badanoo ka mid ah inay fulinayaan dan shaksiyadeed qofku intuu dan shaksiyadeed fulinayana waxa weeye dan soomaaliyeed lama gaari karo marka tanaasul laanta waxaa keentay iskooxaysiga qarannimo diidnimada sida hadda xildhibaan guur ugu dambeeyey uu sheegayay haddii aysan tanaasul usan imaanin aysan ka fikirin madaxdu fursadda ay haystaan waxaa imaanaysaa in loo yeeriyo marka intii lagu yeeri lahaa adoo soomaaliya ma go-aan qaadatid ma u tanaasushay dadka ummadda iyo dalka marka waxaan isleeyahay dhibaatadii ugu weyn midda kaleeton raba inuu ku daraa waxay tahay maamullah ka maqan oon shirka ka soo qayb gelin oon weli dhismin sida hiiraan iyo shabeellada dhexe sida waqooyi galbeed marka dadkaas iyo banaadir oo kaleeto aragtiyo waaweyn ayay ku soo kordhin lahaayeen taasna dowladda iyo inta xilalkaas ayaa ka gaabisay maamuladaasoo inay dhismaan marka tanaasul laanta taas baa keetan isle bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee madasha dibadjoogga ka ah door ma ku leeyihiin ay madaxda wax ku kala yidhaahdaan marka ay ismari waayaan sida tii kismaayo ka dhacday oo kale ansiiyo xildhibaan cabdulaahi jaamac ha waa ku leeyihiin laakiin in la abaabulay u baahan yihiin anugu saan kuu sheega waxa weeye mar haddii ay madaxdii meesha iskugu tagtay ay afgaran waayeen oo meel isku keeni waayeen anugu waxaan qabaa in baarlamaanka ay mas-uuliyadda saaran tahay in hogaanka uu u dhufto in bulshada rayidka iyo shacabka uu la xiriiro in la doodo in la soo saaro qaraar ama aragti dalkan lagu samato bixin karo iyadoon loo eeginin gaal hebel baa sidaas yiri iyo ama taleefon soo diray iyagoon loo helin hebel baa sidaas raba oo doorasho raba inuu mataqaana dani haysa iyadoon loo eegin reer hebel iyo gobol hebel baa sidaa doonaya iyadoon loo eeginin talo dalkan lagu samata bixiyo in la soo saaro oo bulshadana lagala tashado baarlamaankuna mas-uuliyadda hogaanka uu qaato ayaan aaminsanay haddii aan taa ku fashilno hadda waxa weeye sidii xildhibaan guura noo sheegay waa nala gacnagacnayn doonaa foolxuma ka weynna lama arko waa la hubaa soomaaliya tala ajnabi leedahay inaysan ku guulaysanaynin lixdankin sanoon dowladda ahayn waan ogeyn marna talo ajnabigu soo jeediyey oo guul laga dhaxlay lama arag marka meeshaan joognana waa ka sii liidanaynaa haddii aan loo bareerinin in danta qaranka la badbaadiyo haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan qaabkii uu ku soo gebagaboobay shirkii madasha wadatashiga ee kismaayo waxaana barnaamijka ka qaybgelaya xildhibaan cabdulaahi jaamac xildhibaan maxamuud guure abuukaata cabdirasaaq cali dhoore iyo cabdiraxmaan xuseen cadow haye abuukaata cabdirasaaq waa maxay doorka bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale wallahi waa waa waa door weyn baa uga bannaan waxaana tii aan kuu sheegaya aan ku lahaa madasha abuuritaankeeda iyo xubnaha ka midka ah maamuus isku mida inay yeeshaan waay iyo xushmad isku mida haddiiba madashu ay isu timaado kulansan tahay ma aha inay isku khaldamaan xilgudashadii caadiga ahayd oo gooni goonida loo kala lahaa xubnaha kaga jira baarlamaanka ay gooni u lahaayeen xubnaha kaga jira xukuumadda federaalka ay gooni u lahaayeen xubnaha kaga jira dowlad goboleedyada ay gooni u lahaayeen iyo madasha xilgudashadeedu inay isku khaldamaan ma aha dadka madasha ka midka isku xusmad iyo isku maamuus inay noqdaan waana ku jirtay baaqii ugu dambeeyey oo shirkii xamal lagu qabtay inaa cidna keligeed go-aan gaari karin go-aamada wadajir loo gaaro marka door weyn bay ku leeyihiin ayagana ma aha inay maxaanku idhahdaa sugaan waa inay jirto awood inay u yeeshaan inay dhihi karaan ayagu arbitration geli karaan wax dhexdhexaadin karaan xildhibaan guura haye horta bulshada rayidka ah waxaa weeye waa lafdhabarta mujtamac kasta oo dhisan bulshada rayidka ayaa lafdhabar u ah ayaga ayaa ilaaliya danaha qaranka ayaga ayaa ilaaliya danaha guud danta guud maanta waxaa loo baahan yahay kaalintooda oo wax ku oola inay muuqato waxaa loo baahan yahay bulshada rayidka ah dhowr arrimoodba inay sameeyaan kow in ay bilaabaan inay u kala dab qaadaan madaxda in ay qabtaan shirar ay ummadda ku wacyigelinayaan wax ugu sheegayaan meeshay wax marayaan in ay soo jeediyaan baaqiyo iyo talooyin ama xuluul lagu xalinayo khilaafaadka jira khilaafaadka jira oo aada runtii sidaa hore loo sheegay sabab u ah in mataqaanaa masaalixdii aan iskhilaafsan sidii looga gudbi lahaa maaragtay laga shaqeeyo waxaana jira waxa weeye bulshada rayidku waa inay u horseedaa ummadda iyo madaxdaba u sheegtaa in la ixtiraamo shuruucda iyo qawaaniinta noo degan waxaad moodaysaa waxyaabaha hadda khilaafaadka ugu waaweyn waxa weeye ee shuruucdii iyo iyo iyo heshiisyadii noo qornaa iyo dastuurkii ayaa la dhinac maraya inaan la dhinac marin oo iyaga lagu socdo haddii lagu socdo cidna ma lumayso marka haddii shuruuc sharci kastoo aan dhigana berri la ag marayo maxaa shuruuc laga dhiganaya marka bulshada rayidku waxa weeye iyaga ayaa ilaaliya maslaxadda qaranka maslaxadda ummadda waxaa laga rabaa doorkaas mataqaanaa gobonnimada inay inta qaataan ay madaxda iyo baarlamaanka iyo cid walba la kulmaan oo ay ummadana la hadlaan oo ay ka soo saaraan mataqaanaa waxa iyagu ay u arkaan mataqaanaa maslaxadda qaranka inay si cad u soo saaraan oo la ogaado oo weliba lagu dhaqmo ayaan soo jeedinayna haye cabdiraxmaan doorka bulshada rayidka muxuu yahay bulshada rayidka waxa weeye waa waa iftiimiyaha waa tusaha waa toosinta ay maaragtay tusayaan dhaliilaha xukuumadda xildhibaanada marka haddii la abaabulo abaabulku waa liitaa tixgelintoodu way yar tahay laakiin waxaan leenahay bulshada rayidka fursad weyn baa u banaan mar horena hadda way dhaqaaqeen abaabul badan baa jira kala dabqaad badan baa jira waxaan rajaynaynaa marka inay xukuumadaha waxaan ka wadaa yani maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku inay ixtiraami doonaan tixgeli doonaan aragtida bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta ee xilka haynin oo kor ka daawanaya arkaya qaabkay wax u dhacayaan waxaanan rajaynaya in la tixgeli doono hadduu ilah yidhaahdo waxna kasoo bixi doona xildhibaan cabdullaahi jaamac sida la sheegay waxaa jira shir kale oo dhowaan la qaban doono madasha wadatashigo isugu iman doonto shirkaas maxaa laga fili karaa makii kismaayuu raaci doonaa mise natiija laga filaya
wallaahi anagu tafaa'ul wanaagsan baan bixinayna waxaan leenahay khayr allah ka keeno laakiin ma qabo in diyaargarow wanaagsan la sameeyey sida kii hore mana ku talinaya anay shirkaas goordhow in la qabto haddii la qabto fashil inuu galo ama wax aan soomaali u cuntaminina gaala ku qasabtay ay timaado ayaan ka baqaynaa wakti in la siiyo weeye la bisleeyo talada la ruugo xaggee looga baxaa meeshaan waxay u baahan tahay laba arrimood farsamo waa u baahan tahay waxay kaloo u baahan tahay niyad sami in danta qaranka la hormarsiiyo danaha kalena gadaal la dhigo institutionkii fulin lahaa ama hay-addii fulin lahaydna la helo iyo qaabkii loo fulin lahaa intaasi wakti bay u baahan yihiin shirka dhowrka maalmoodoo soo socda lagu baaqaayo ma filaayo wax qurxoon inay ka soo baxayaan haddayba wax ka soo baxaan
abukaat cabdirasaaq shirka la filayo in la qabto ma kii horeu raaci doonaa mise natiija ka iman doonto waxaad leedahay kii hore maadaama lagu soo kala tegey kan waxbaa ka soo baxaya wallahi anigoo optimistan ka ahay dhinac arsan baan ka fiirinayaa waxaan aaminsanahay in dadka soomaalida haddii si fiican wax loo maamulo wax loo maareeyo ay maamulan karaan danahooda karti iyo awoodna u leeyihiin iyo faham ku filan waa run waa masalo dhib badan isbeddelka bulsho innaga waxaan laga maqan waa qarannimo taam ah taa marka waa xaalad kala guuda baan ku jirnaa qof kasta taa horta inuu fahamsanaado weeye waa wax culus weeye marka waxay u baahan tahay in aan aan laga soka dhicin la siiyo sidaan horey u sheegahayay qiimaha iyo waktiga ay u baahan tahay waxa weeye madashu waa inay adeegsataa dadka soomaalida ah la yidhaahdo aayihii ummadda soomaaliyeed baan idinka rabnaa haddaad tihiin dadka qaanuunka yaqaana haddaad tihiin dadka maxaan ku ihahdaa ururada bulshada kaleeta haddaad tihiin maxaan ku ihahdaa marka ayagu go-aanka midaysan soo saaristeeda ina laakiin ayaga inay dadki u fakeraan oo mushkulada weli waxa weeye majrac loo noqdo male dadkii dadka iyo hay-adihii ugu sarreeyey baa madashii ka mid ah oo hogaaminaya marka haddii la isqabto xaggee la aadayaa wey marka rajadan ka qabo waxaa weeye in taxadar iyo dadaal badan diyaarintiisa la muujiyo ka qaybgalka iyo isxusmayntu ay badato markaas waxsan baa ka dhalanaya xildhibaan guure isla su-aashan rajada aad ka qabto shirka la filayo in la qabto horta anigu waxaan qabaa shirka soo socdo ma noqonayo shir madaxda soomaaliyeed keliya ay wadageli doonaan wuxuu noqon doonaa shir ay maaragtay shisheeye ama ajaanib ay maamuli doonto shir ajandihiisa ay soo diyaarin doonaan ajaanibtu shir intaan shirka la tegin ka hor go-aanada ka soo baxaya la ogyahay oo ay ajaanibtu ku soo khasbeen ama ay soo ogolaysiiyeen madaxda soomaalida sidaas ayaan u arkaa haddii kaas mid ka gedisan uu noqdana wuxuu noqonayaa shir haddana ka bilowda meeshiisii haddaan hadda sida saaxiibaday sheegeen aan loo kala dab qaadin oo aan khilaafaadka jira lasoo dhamaystirin intaan shirka la aadin ka hor lama filayo inay wax badan ka soo baxayaan haddiise dadaal badan bulshada rayidku muujiso oo cid kastoo soomaaliya jecel ay ku dadaasho sidii laisugu soo dhoweyn lahaa aragtiyada kala duwan oo intaan shirka la tegin ka hor qof walba laisku soo dhoweeyo markaas natiijo fiican baa imanaysa laakiin dadaalkaas ilaa hadda ioma muuqdo cidda keliya oo hadda gacan maroojiska wada waa beesha caalamka beesha caalamka waxay rabto iyo rabitaankeeda iyo waxay soo yeerisay unbaa hadhowna meesha kasoo bixi doonaan isleeyahay waxyaad cabdiraxmaan haddaad soo koobto rajada laga qabo shirka la filaya in la qabto horta waa in la daraaseeyo shirka horeeto muxuu wax uga soo bixi waaya daraasad waa in la sameeyo la ogaado caqabadihii dhacay iyo kadibna la saadaaliyo waxaa looga gudbin karo marka guddi farsamo waa in loo saaro loo kala daba qaado shirka intuusan dhicin markii laysku soo dhowaado kadib shirkaas waa inuu dhacaa waxaa ceeb u ah maalin kasta bulshada caalamka inaan u yeerana ay go-aanka ay noo gaarto marka intiina loo gaari lahaa waxaan madaxda soomaaliyeed hadda fursaddaha ay kula talinaya inay go-aan ayagu ummadda soomaaliyeed u gaaraan marka waxaan rajaynayaa haddii sidaa la sameeyo in wax wanaagsan kasoo bixi doona hadi waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan jeclahay inaan dhammaantiin idin weydiiyo xalku muxuu yahay sideese u guulaysan karaan kulamada ku aadan madasha wadatashiga si loo gaaro yoolka la higsanayo oo ah in doorashooyin dhacaan bisha sebtembar ee sanadkan xilligaas oo uu ku ogyahay waktiga dowladda aan ku horeeyo xildhibaan cabdulaahi jaamac halku waxa weeye wadaan taabanay waxa weeye qodobka lixdanaad wuxuu leeyahay afar sanaa lalahaa afarta sano intaan la gaarin ka hor waa in la helaa wixii la qaban lahaa ee dalka maslaxadiisa ahayd waxaan soo koobayaa markii danta qaranka la hordhigo markii la helo farsamooyin wax lagu xalinayo oo dadka isku keeni kara farsamooyinka dad aqoon-yahan ah ka shaqeeya qaabka wax loo xalinahaye laysku hayana waa suurtagal in meel layskugu keeno wax anfici kara gobolada iyo dowladda dhexe iyo shacabweynahaba waa suurtagal xalka noocaas haddana faraha lagu hayaa oo aad baa loo dirsaya doodiisu way socotaa waxaan odhan lahaa marka xalku waxaa weeye horta kow in aan lagu degdeginin shir iyo go-aano masiirka soomaaliyeed wax yeelaya ama gacan maroojin gaalo ku yimid kaas in laga dhowrsado weeye waayo cawaaqibkiisa lama xallin karo hadal baa soo baxay hadalkaas la tacaalidiisa iyo dhibaatadiisaa imaanaysa intaan hadalku soo bixinin marka hore meel dadku isku waafaqsan yahay in la helo weeye waana la heli karaa baan qabnaa annagu misaal haddaan ku siiyo meelaha waxyaalaha doodaha ku jira waxaa ka mid ah afar dhibic shan iyo degmo ma laysku keeni karaa waa laisku keeni karaa baan qabaa anugu waa laysku keeni karaa labadaba waa la xeerin karaa doorasho waa loo diyaar garoobi karaa xisbiyadii sharcigooda waa na hor yaalla waa waa baarlamaanku waa baasgarayn karaa nin gaala oo einstein la yidhaahdaa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi waali waxa weeye inaad qalad samayso arrin si qalad si u xalliso oo aad ku fashilsho oo isla isla ayadii dhabiaad ku noqoto oo fashil kale ku dhammaado oo mar kale intaad samaysa aad ka fisho natiijo tii hore ka duwan inay ka soo baxdo dhabaha lagu fashilay ha laga leexdaan leh ha laga leexdo dhaba cusub oo wax lagu xalina hala aado abukaato cabdirasaaq adigoo soo koobaya xalku muxuu yahay dhinacaada walaa xalka waxaa weeye in laga run sheego masalooyinka wax lagu xalinayo in rabitaansan uu jiro in saraynta sharciga la ilaaliyo in maxaan ku ihahdaa markaan taas leeyahay muwaadiniinta iyo dadka xilalka matalaada hayaba rabitaankooda waa inay waafajiyaan axkaan bini aadamka dhaqankiisa si loo fasiraa jirta ama loo miisaamo loo cabiro sida sonkorta kilogramaad looga cabiro dharka yaardi looga cabiro waxaa bini aadamka ama waa inuu xuduudda sharciga qawaaninka dabiiciga ah diimaha samaawiga uu ku jiro iyo midka asaga uu degsaday oo kuwaas waafaqsan ama waa inuu xuduudda anshaxa iyo dhaqanka iyo caadaadka oo suuban oo horumarka iyo guusha lagu gaaraya ku dhex jiro labadaas wixii hadduu mid ka tago oo mid uu ku socdo laynkiisii rajuu leeyahay waa lagu soo celin karaa kii kaleeto laakiin hadduu labadabad ka baxo waxaa weeye illegal unethics yani waxaa weeye xuduuddu sharciga iyo tii ansaxa iyo dhaqanka iyo caadadaba wuu ka baxay marka aadaminimadiina waad ka baxaysaa marka inaga dawladnimaan ka hadlaynaa waxaa weeye dawladnimadu xisaabaad sida xisaabtoo kale formulooyin bay leedahay formulooyinkeeda in la sugo lagu dhaqmo wey dad baana aqoon u leh in la weydiiyo wey in indhaha laga cabiro ma ah marka xalka waxaa weeye in runna la sheego dadaalna la sameeyo haye xildhibaan goore xalku waxa weeye in la raaco dastuurka iyo shuruucda dalka u degan iyo heshiisyadii hore loo galay oo dhammaantood ca- ee maaragtay qeexaya een, waddada ugu habboon ee looga bixi karo een, marxaladan kala guurka ee aan ku jirno een, marka sidaa daraaddeed madaxda soomaalida mas-uuliyiinta xukuumadda baarlamaanka gobollada dhammaan waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan een, shuruucda iyo dastuurka iyo heshiisyadii hore u jiray haddii heshiisyadii hore u jiray la yidhahdo waxba kama jiraan oo lama dhaqan gelin karo kuwa hadda la kala sixdo oo hadda madashan eh, muxuu ahay eh, shirarkan hadda dhacaya lagu kala sixdo afar sano kadib ayaguna soo ma noqonayso la diidi maayo marka maalin walba marka in heshiis cusub la galo oo la saxiixdo oo aan berri la fulin macno ma samaynayso waxa weeye heshiisyadii hore u jiray haddii la ixtiraamo hore waa loo socon karaa nasiib darro doorasho cod iyo qofa ma dhici karto haddaanay dhici karin waxa weeye siyaabo badan oo kale wax loo samayn karaa jiro waa in la isku raacaa iyadoo la tixgelinayo oo la la ixtiraamayo dastuurka iyo brotocolladii hore loo saxiixaa iyadoo la ixtiraamayo waxaa fiican in mataqaana hore loo socdo oo taasaa dalka maslaxad u ah laakiin haddii kuwii hore la diido kuwa maanta la seexan afar sano kadib waa la diidaya denmod meeshaadi aad joogaysaa waddanka hore u socon maayo marka danta qaranka in laga hormariyo danta shaksiga ah iyo qof walba inuu maaragtay fekerka ah aniga eh, berito murashaxana maalan ah, en- en- madaxda waxaa laga yaabaa afar ka mida madax- madaxda inay murashaxiin yihiin laba kun iyo maaragtay eh, bisha eh, august ama september inay murashaxiin yihiin oo madaxweyne murashax u yihiin afartooda nin walba wuxuu ka eegayaa marka uu dagaalka uga jira meesha uu cod badan ka heli kara iyo iyo iyo iyo farsamada uu kusoo bixi karo so marka ma laysu keeni karo waa maalan hadday laba yihiin iyo hadday afar yihiin iyo hadday shan yihiinba waxa weeye dadku een, damaca siyaasiga ee shaksiga ah waxaa ka muhiimsan soomaaliya oo wax noqota xalka waxa weeye shuruucda in la ixtiraamo shuruucda shuruucda noo degan la raaco ayaga ayaa xalka ku jira halkaas ayaa ayaa ayaynan ayay ayayna ku dhammaanaysaan filaya cabdiraxmaan xalku muxuu yahay halka een, waxaan la qabaa odayaashii iga horreysay siday u dhigan waxaa weeye tanaasul hadduusan imaan xal ma imaanayo Eh, waxaa loo baahan yahay maanta tanaasul in la sameeyo qof kastoo soomaaliya oo fursad haysa maanta tanaasul inuu sameeyo wadankiisa dadkiisa En, wax badan baa laisku khilaafsan yahay lama soo koobi karo soomaaliya dad badan maha dhul weyna waa haysataa waa laba iyo toban malyan iyo wax u dhadhow Eh, hal bilyan oo china ama ama ama india ah ayaa hal madaxweyne iyo hal hal constitution loo ku dhaqmaa horumarna ku gaaray wuu nagu filan yahay wadanku Eh, inta xil doonaysaa xil oo ku filan way helaysaa waxa weeye tanaasul ha la sameeyo Eh, tanaasulkana ha laga soo bilaabo dadka maanta fursadda haysta qof eh, fursad ma haysto ma tanaasuli karo Eh, midna fursad buu haysta wuu tanaasuli karaa En xildhibaanada haddan halkan fadhiya waxaan leeyahay een, eh, s- waa isku soo dhoweyn kartaan oo u kala dab qaadi kartaan En, kulli madaxweyne ma wada noqon karno marka en, xalku wuxuu ku imaan karaa inay ummadda soomaaliyeed isku tanaasusho intaa hadda madaxda ah inay isku tanaasusho midnimada ummadda in la fiiriyo eh, dhowr iyo labaatankii sano ama soddonkii sano ee wixii soo dhacay waan ogeynay dib in ugu laabano diyaar uma ahin wa- dadkan iyo dalkan hore u socdaa marka aan ka faa'iidaysano dabeysha socota maanta fursad weyn baan haysanaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabeyneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsanaa qaabkii uu ku soo idlaaday shirkii madasha wadatashiga ee magaalada kismaayo waxaana igala qaybgelayey xildhibaanada kale ah cabdulaahi jaamac iyo maxamuud buure oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay shirkii kismaayo abuukaata cabdirasaaq cali dhoore oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan xuseen cadow oo ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliyeed inta aynu mar kale barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi oggolaado waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisa leh